إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimaha warbaahintii islaamiga ee alfurqaan qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo fariida waxay habeenkii xalay ka fuliyeen gobolada baay iyo gadow maamulka la baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay riddo oo la micno ah dowlad gaalo ah dowladda federaalk ayaa sheegtay soo qabashada axmed madoobe inay u kaashanayso waxa loogu yeero booliiska adduunka interabol xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalk ay shaqadeeda kusoo ururtay iskudirka qabaa'ilka soomaaliyeed maamulka jubbaland ayaa sheegay inuu joojinayo xidhiirka iyo wadashaqaynta kala dhexaysa dowladda federaalka gaariiska roge ah ayaa wiil dhallinyaraha ku dilay magaalada hargeysa munaasabad lagu soo gunaanaday ololo dacwi ah oo labadii bilood ee ugu dambeysay ka socotay baadiyaha saddex degmo shabeellaha hoose ah ayaa ka dhacday degmada kurtunwaari ee wilaayada shabeellaha hoose akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal saakay waxaa ugu doorkaroon in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay roobab ka da-ay qaybo ka mid a dalka uganda intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu doorkaroonaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha jumaadul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan sagaaliyo tobanka bisha noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo fariida waxay habeenkii xalay ka fuliyeen gobolada baay iyo gadow ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus waxay ku qaadeen xirada ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud buurey ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay in muddo ay jabaqda rasaasta ayaa ka dulhilaacaysay xirada ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ilaa iyo haatanna ma soo garin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas markaaniyo gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar qaraxa waxay la beegsadeen bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin degmada beled xaawe ee gobolka gadow waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamadii lala beegsaday qaraxa markaaniyo gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada masagawa ee gobolka galgaduud dhimashada ayaa gaartay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk sidoo kale waxaa ku dhaawacmay hal askari maamulka la baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay riddo oo la micno ah dowlad gaalo ah faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaadaa dhigaya cabdikhaaliq macalin cabdiweli waxaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo maalintii shalay maamulka la magac baxay jubbaland ayaa waxa uu dibadbax ka dhigay magaalada kismaayo kaas oo uu kaga soo horjeeday faragelinta dowladda federaalk ay ku hayso maamulkaasi gadoomiyaha magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland oo ka hadlay dibidbaxa ayaa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay inay tahay koox riddo ah iyagoona ka dhawaajiyey in xasan sheekh iyo xulfadiisa ay yihiin riddo oo micnaheedu yahay gaalo haddaba waa kan isaga oo bannaanbaxa ka hadlaya waxay kaloo ballan qaadeen inay yidhaahdaan dabaca xasan sheekh maxamuud maya maya maya annaguna haddaanu nahay maamulka subbada hoos maamulka ee degmada kismaayo shacab iyo dadba inaannu isgarab taagno ciidamada qalabka sida faragelinta dagaalka ee xasan sheekh iyo kooxdiisa riddadu ay wadaanna aannu iska dhicinno xukunka maamulka kismaayo uu ku tuuray dowladda federaalka ayaa hadalhayn ka dhaliyey baraha bulshada dadka qaar ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo jubbaland labadoodaba ay yihiin isma dhaanto iyo dhashooda waxba aysan isdoorin marka loo eego xukunka ay qaadanayaan oo ay ku sababsadeen la shaqaynta iyo garab istaagga shisheeyaha kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya culimada rabbaaniyiinta ah ayaa marar badan si cad u sheegay in diinta islaamka ay ka baxeen dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban maadaama ay dhan kasta ugu hiilan yihiin shisheeyaha iyagoo shilimaad iyo xilal dhaafsaday diintooda
maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inuu jaray xiriirkii iyo wadashaqayntii kala dhexaysay dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaaray cabdalla mukhtaar go-aan ka soo baxay golaha wasiirada jubbaland ayaa si rasmi ah loogu shaaciyey in jubbaland ay joojisay xiriirkii iyo wadashaqayntii kala dhexaysay dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh iyadoo ku eedeysay inay ku tumatay dastuurka gacan kurimiska ah ee ay ku dhaqmaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu shisheeyuhu ka dhisay dalkan soomaaliya jubbaland waxa ay sheegtay in tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin wax ka beddelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay yihiin kuwa sharci darro ah oo khatar ku ah midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo golaha wasiirada jubbaland ku tilmaameen go-aanada xukuumadda federaalka in ay yihiin afgembi ka dhan ah nidaamka dastuuriga ah taasoo halis gelinaysa dowladnimada iyo wadajirka ummadda ugu dambeyn jubbaland waxa ay ku dhawaaqday golo wadatashi ah oo ay ugu baaqday dhammaan saamaleyda siyaasadda dalka in ay kasoo qayb galaan sidii looga tashan lahaa aayaha dowladda iyo dib u dhiska iyo midnimada dadka soomaaliyeed sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay maamulkaasi si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa iminka waxaa ka dhex taagan xaalad cakiran oo laga filan karo in xilli kasta uu dagaal dhex maro labada ciidan ee kala taabacsan xasan sheekh iyo axmed madoobe mana muuqato wax waanwaan ah oo ay dhex dhigeen shisheeyaha dalka ka dhisay maamuladan kuwaasoo sheedda sare ka daawanaya gaari iskuroga ah ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada hargeysa faahfaahinta warkaas waxaa la diyaara cabdiraxmaan beder wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee waqooyi galbeed soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in shil gaari oo ka dhacay magaaladaasi uu sababay khasaare nafeed shilkan ayaa yimid ka gadaal markii gaari iskuraga uu jiiray wiil dhallinyaro ah daadiisana lagu sheegay toddobiyo toban sano gaariga oo caraside ayaa gebyahaantiisa argumaday sida laga dheehan kara muuqaal laga soo duubay goobta wiilka shilkani ku geeriyooday ayaana magiciisa lagu sheegay cawaale axmed jaamac waxaanuu ku sugnaa xilligii uu shilka dhacayay goobtuu gaariga ku rugmaday shilalka gaari ee ka dhacaya dhulka u kaaramiya maamulka isku magacaabay somalilan ayaa aad u soo badanaya iyadoona i tobannaan ruux ku geeriyoodeen shilal isxigxiga oo bishani gudaheeda ka dhacay deegaanada maamulkaasi waxaana soo noqnoqshada shilalkani loo aaneynaya asbaabay ka mid yihiin isticmaalka maandooriyaha iyo darawallada kaxeeya gawaarida inay yihiin kuwaan aqoon durugsan u lahayn kaxaynta gaariga iyo in waddooyinka magaalooyinka iyo deegaanada ay yihiin kuwa aan wanaagsaneyn oo si aada u jajaban munaasabad lagu soo gunaanadayay ololo daaciyaho labadii bilood ee ugu dambeysay ka socotay baadiyaha saddex degmo shabeellaha hoose ah ayaa ka dhacday degmada kurtunwaare ee wilaayada shabeellaha hoose xafladan oo lagu soo gebagabeynaya xamlo labadii bilood ee lasoo dhaafay ka socotay miyiga saddex degmo oo dhaca gobolka shabeellaha hoose ayaa ka dhacday degmada kurtunwaare ololahan ayaa loogu magacdiray dacwatul qabaa'il taasoo ay ka faa'iidaysteen dadka ku nool degmooyinka kale ah braawe qoryoole iyo kurtunwaarey oo dhammaantooda wada dhaca wilaayada shabeellaha hoose xafladan ka dhacday kurtunwaariya ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad ducaad iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiido suldaan sayid isagoona marka hore u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna sheegay suldaanka in daacwada meelo badan gaartay intaas kadib waxaa kaloo dhammaan iyo bogaadam u jeedinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeya amiirkeena guud abeyda iyo waaligeena walaayada shabeelle sufla sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan iyo walaayada degmooyinka iyo marse sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay xafladan oo loogu talagalay xiritaanka labadii bilood ee aryaafka ku dhex socotay beesha reer jiido inay nagala soo qayb galaan nabadoonada waxgaradka ducaadii dhammaantiina waxaa leenahay insha allahu tacala jasaakum allah khayran nin walbow saanta uu soo qaaday ajar saanta allah ka siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro intaas kadib anagu maanta waxaa u fadhinaa barnaamij oo laba bilood ka dhex socday guud ahaan gobolka gaar ahaan saddexda degmo hadda la sheegay degmada baraawe iyo degmada kurtuwaari iyo degmada qoryooli oo loogu talagalay dacwato qabiil ama dacwato aryaaf labadaas bilood waxaa la dhex joogay beesha reer jiido reer jiido keliya ma degana deegaanka magacay jiidaha wadato laakiinse ummad badan oo muslimiin ah walaalaheena nala degan ayaa dacwadeen si toos ah u gaartay ducaadii intii ay socotay xafladda khitaamka u ahayd ololahan ayaa waxaa munaasabada ka hadlay salaadiinta kale ah suldaanka guud ee beesha midrifle suldaan nuur xaaji isxaaq iyo suldaanka beesha xawaadle ee koonfurta soomaaliya suldaan aadan tifow xasan haddaan la barana hooyada iyo gabadheeda isma fahansiinlayn soo ma barashadaan horta oo baraarugan oo xarakatu shabaab mujaahidiin amiirkeeda sare iyo keeda gobolka shabeelle hoose kuwa degmooyinka hadda la xusay saddexda degmo ah intaba waxaan leenahay jasaakum allahu khayran alxamdulilaah dacwadan iyada ah ilaahay ka soko waxa wakhtiga ku bixiyey sababnuu ahay waa jiiddo waay laakiin runtii midhahaas jiiddo keligeed ma guranin dhammaanteen aa guranay ilaahay baa ku mahadsan bal waxaan ugu mahad celinaynaa jiiddo maxaa yeelay goobjoog baan ka ahayn waxa dhacayey iyo qaabkay u dhacaayeen waxa ay sheegayaan maclimiinta waa saxiix xarakada oo uu hadda waaligeena noo joogo oo wakiil noogu yahay waxaan ka codsanaynaa wakhtigan gaaban dacwadan waa la fahmay dadkuna meel fiican ay marayaan dacwaddaas waxay u baahan tahay tuulo kasta in dad khaas ah loo dayo waa u baahan tahay ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose a-sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga ayaa marka hore daaha ka roga hadaafta laga lahaa dacwatul qabaa'il waxa uuna la dardaarmay beesha jiido iyo qabaa'ilka kale ee dega wilaayada waxa uuna la dardaarmay beesha jiido iyo qabaa'ilka kale ee dega wilaayada isagoona sheegay inaysan ka agran doonin inta uu karaankoodu leegyahay waxaa kaloo ka mid ah dacwatul qabaa'il ama dacwada ahdaafta ay leedahay taa beddelkeeda in la faafiyo akhlaaqda fiican nebi sal alay wasalam aan ka soo gaarnay wa innaka la calaa khuluqin cadiim oo ilaahi subxana watacaala leeyahay nebigiisa uu ku ammaanayo in la faafiyo habdhaqanka wanaagsanaa ee nebi maxamed sal alay slam aan ka soo gaarnay diinteena ina fartay waxaa ka mid ah ahdaafta laga lahaa dacwada in la zuuliyo munkaraadka ka dhex jiro bulshada dhexdeeda akhyaare marka jazaakum allahu khayran beesha si guud iyo beelaha kale waa ugu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala wixii tabarteena in la egtana insha allahu tacaala waan sii wadaynaa waxaan ka rajaynaynaa insha allah beelaha kale inay u istaagaan dacwada insha allah qabaa'ilka kalena waa un gaarsiin doonaa insha allah fursadeeda iyo insha allah tacaala waktigooda idinkana ku talagala ogaada annaga insha allahu tacaala waxaan ku jirnaa dagaal dagaalka nin kasta waxa weeyaan faqriga uu ku aadan yahay ka soo dhalaalo odayaasha waxaa la rabaa ummadda inay u ilaaliyaan diintooda qiyaamana waa la idin weydiin doonaa hataa ka gaabisaan intaasaa insha allah tacaala ku gabagabayn lahaa ilahi subhana tacaala roob khayr qaba hana siiyo ilahi subhana tacaala deegaanada hanoo barwaaqeeyo ilahi subhana taala waxaan weydiisanaynaa acmaasha aan qabanay inuu mid ikhlaas alla inuu nooga yeelo alla dartiis mid naga tahay ilaa alla nooga yeelaan weydiisanayna hada wabillahi towfiiq
si kastaba ahaatee wilaayada shabeellaha hoose ee dhacda koonfurta soomaaliya ayaa waayihii dambe waxay wadi olole sare loogu qaadayo wacyiga bulshada ku nool wilaayada iyadoona had iyo jeer u taagan sidii ay u haqabtiri lahayd baahiyaha kala duwan ee dadweynaha xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ee shaqadeeda kusoo ururtay inay isku dirto qabaa'ilka soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaraa farxaan cali xildhibaan maxamed cali cumar caananuug oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay shaqadeeda kusoo ururtay inay isku dirto qabaa'ilka soomaaliyeed ninkan oo ka mid a xildhibaanada taageersan axmed madoobe hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan ciidankii dowladda federaalku ay geysay deegaanka raskamboni waxaad markhaati cad ka tihiin in xukuumaddii loo igmaday inay dalkaanu shabaab iyo argagixiso ay ka xurayso dalkaanu inay doorasho qof iyo cod ee ay gaarsiiso maanta waxay maraysaa inay qabaa'ilada soomaaliyana isku diraan isteedyadii dhisnaa ee federaalka ahaana lagu duulo in maanta ciidamadii soomaaliyeed oo xoogga dalka lagu daabulayo meel xasilan amni ah jubbaland ay gacanta ku hayso waxaan soo wadnaa wax ay ka qoomameeyaan xildhibaankan ayaa sidoo kale labaatankii bisha nofembar beenaalayaal ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre isagoo sheegay inay waxba kama jiraan tahay qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah wuxuuna dowladda federaalka ku eedeeyey inay doonayso muddo kororsi dhanka kalena soomaaliya aysan ku oolin meel laga qaban karo doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalka ayaa sheegtay soo qabashada axmed madoobe inay u kaashanayso waxaa loogu yiro booliiska adduunka ee interabol mubaarak cumar ayaa si amba qaadaya iyadoo weli taagan xiisada ka aloonsan dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa si soo tarayay saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk ee ka hadlaya khilaafa xargaha goosta ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo jubbaland mahdi oo ah taliyaha booliiska dowladda federaalk ee gobolka banaadir ayaa isagoo ka hor hadlayay mid ka mid a warbaahinada ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soo qaban doonaan cid weliba oo ay maxkamadda dowladda federaalka amarto in la soo qabto sidoo kale wuxuu sheegay in qofkii maxkamadda loogu yeero haddii uu gudaha soomaaliya jooga iyo meel ka baxsanba ay u kaashan doonaan waxa loogu yeero booliiska adduunka sidaasina lagu soo qaban doono waxaan caddaynaynaa booliiska soomaaliyeed wuxuu u taagan wuxuu u taagan yahay warqad kasta oo ka soo baxda garsoorka dalka iyo maxkamadaha dalka inay fuliyaan oo dhaqangeliyaan qofkii eedaysana ah ama laga dacwooday ee maxkamad looga wacaa waa inuu tagaa hadduu tegi waayo eedaysanaha xasaanad hore ha lahaado ama mid damba ha lahaadee waarankii loo soo jaro booliiska soomaaliyeed way fulinayaan qofku hadduu jamhuuriyadda federaaliga federaalka ku jiro iyo haddii uu ka baxsan yahaba interbolaan u diraynaa wixii dalka dibaddiisaana ha ogaadaano waqad kastoo maxkamadeed oo la jaray inay fulayso maalintay futaba hadalka mahdi ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisadda ka dhex taagan axmed madoobe iyo xasan shiikh ay cirka ku shareebtay maxkamadda labada dhinac kala taabacsan ayaa mid weliba amartay in la soo qabto axmed madoobe iyo xasan shiikh warkaan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahintii salaamiga ahel furqaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay roobab ka da-ay qaybo ka mid a dalka uganda wararka inaga soo gaaraya dalka uganda ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in roobab mahiigaan ah oo dhaliyay khasaarooyin isugu jira naf iyo maal intaba ay ka da-een dalkaas inta ilaayo xilligan la ogyahay waxaa roobabkan dhulgo oo watay ku dhintay shan iyo toban ruux sidoo kale waxaa nolol iyo geeri lagu la-yahay in ka badan boqol ruux sarkaal ka tirsan booliiska uganda oo wariyaasha u sheegay in dhimashadu gaartay shan iyo toban ruux waxaana intaa raaciyay in la la-yahay boqol saddex iyo toban ruux kadib markii roobab dhulgo oo watay ka da-een lix tuulah oo ka tirsan dalka uganda dadka dhintee waxaa ku jira caruur sida laga soo xigtay gudoomiyaha tuulooyinka roobabka ay ka da-een sawir warbaahinta gudaha ee baahiisaha ayaa muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay roobabkan sarkaal u hadlay kooxaha gurmadka deg deg ah ayaa sheegay inay weli wadaan gurmadka ay u fidinayaan dadka ka badbaaday roobabka isagoona xusay inay suurtagal tahay in dhimashada intaan ka badato dowladda uganda ayaa soo saartay digniin ku aadan roobabkan mahiigaanka ah oo suurtagal tahay in maalmaha soo aadan ka da-aan gudaha dalka uganda warkii dhegaystayaal saaki aad kala socoteen warbaahintii islaamiga aheel furqaan way naga intaas balse mar kale aan u dulmarno dhegaystayaashii dib nagala soo qabsaday wararkii ugu door koronaa ee warbaahinta alfurqaan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo fariida waxay habeenkii xalay ka fuliyeen gobolada baay iyo gadow maamulkala baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay riddo oo la micno ah dowlad gaalo ah dowladda federaalka ayaa sheegtay soo qabashada axmed madoobe inay u kaashanayso waxa loogu yaro booliiska adduunka interabol xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay shaqadeeda kusoo ururtay iskudirka qabaa'ilka soomaaliyeed maamulka jubbaland ayaa sheegay inuu joojinayo xidhiirka iyo wadashaqaynta kala dhexaysa dowladda federaalka gaariiska roge ah ayaa wiil dhallinyaraha ku dilay magaalada hargeysa munaasabad lagu soo gunaanadaya ololo dacwi ah oo labadii bilood ee ugu dambeysay ka socotay baadiyaha saddex degmo shabeellaha hoose ah ayaa ka dhacday degmada kurtunwaari ee wilaayada shabeellaha hoose in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay roobab ka da-ay qaybo ka mid a dalka uganda warkii dhegeystayaal mar kaleaan idiin dulmarayay oo ad kala socoteen warbaahinta alfurqaan waynageynta